markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xisbiyada siyaasadda dalka soomaaliya ayaa toddobaadkan muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysi ay ku midaysan yihiin xisbiyadaasi badankeed oo ay ugu magacdareen madasha xisbiyada qaran madashan cusub ayaa waxaa isla toddobaadkan doorteen inuu guddoomiye u noqdo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo khudbad halkaa ka jeediyey si weynna u cambaareeyey siyaasadda dowladda federaaliga ee soomaaliya hadda ay ku shaqayso marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna innaga dalka doorashaan u taagannahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa wax aan ku tartami karna inuu madaxweynaha la yimaado isagaa dowladdii markaas waa la fahmaa umalayna colaad ma jirto waa accept garayna markii la doorto garbaan ka istaagna masagaa noo yeerta ha la taaganaan dhamma isagaa naga codsaday qof ka soo horjeeda waxaan dhihi jirna madaxweyne aan ku keenno war u kaada madaxweynaha afartii sana ha dhamaysto ma jirto shaksi ma aha qabiil ma aha waxaan rabaa si keliya inaan u ilaahdo waxa waaye system dowladnimo oo soomaaliya ay leedahay haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu gelayaa fawda ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu gelayo dhinac dowladdu waxay leedahay kole inaa maqasheen aan umalaynaa one man one vote one man one vote intee laga samaynaa one man one vote tillaabadiisii ma la qaaday amnigii ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharcigii ma la ansixiyey wax laysku waafaqsan yahay ma jiraan kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka hadlayey munaasabadii loogu doortay guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee toddobaadkan muqdisho ka dhacday toddobaadkan fatahaad baa xad weyn leh oo khasaare dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hantiyadeedba geysatay ayaa waxa ay ku dhufatay qayb ka mid a gobollada iyo koonfurta bartamaha dalka soomaaliya meesha ugu badan ee fatahaaddu ay ka dhacday ayaa waxaa ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la sheegay ugu yaraan toban qof inay ku dhinteen ilaa iyo lixdan kun oo qoys kalena la sheegay inay guryahooda ka barakaceen meelaha kale ay fatahaadu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada bardaaleh oo ka tirsan gobolka baay fatahadahan soo laalaabta iyo dhibaatooyinka ay sababaan maxaa sababa haddaba ma jirtaa wadiiqooyin ay suuragal tahay in looga hortagi karayo in fatahaado ay ka dhacaan gobollada dalka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaas ku qaadaa dhigi doonaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo toddobaadkan xukunno kala gedisan ku riday rakweedaysanaa inay ku lug lahaayeen qarax bishii abril ee sanadkan lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmada maxaas rashiid cismaan cabdi ragga xukunka lagu riday ayaa waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan sheekh cilmi oo xilligii dilku dhacayay ahaa guddoomiyihii degmada maxaas waxaana lagu xukumay xabsidaayin guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa toddobaadkan muqdisho kaga dhawaaqay xukunka eedaysanayaasha maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dembiile cali axmed guure cali qoyane oo maqano ah labo dembiile nuur ibraahim mahad alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum rashiid cusmaan cabdi dembiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya xasan cali nuur shuute aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore ee barnaamijkaba aad ku maqlayseen fatahaado xoogan ayaa toddobaadkan ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya meelaha fatahaadda xooggan ay ku dhufatay waxaa ka mid a magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo la sheegay in qoysas ilaa iyo lixdan kun gaaraya ay ka barakaceen deegaanadooda halka tiro kale oo toban kor u dhaafaysana ay ku dhinteen fatahaaddaasi ku dhufatay magaalada beledweyne haddaba maxaa sababa fatahaadahan soo laalaabta ma jirtaase waxyaabo caawin karaya in laga hortago in fatahaado noocan oo kalea ay ka dhacaan soomaaliya arrimahaasi iyo qodobo kaleba waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda ee bulshada maxamed maxaa keena in fatahaadaan ay soo laalaabtaan waxyaalaha xoogooda hadda keenaya ama soo celcelinaayo dhowr qodob aan la saadaalinaya kowaad waxa weeyaan in yani sida saynisaaniyiinta ku takhasusay culumta yani la xidhiida arrimahan daadadka iyo abaaraha ay sheegeen inay la xidhiidto isbedelka cimilada adduunka ka jirto tan labaadna in dadka deegaanadaasi oo aan weli fahmin yani habkii loo xakameyn lahaa ama looga gaasaamaan lahaa waxyaalahan soo nonoqda oo markii labaad balweyne ay la circiireyso sayashe labada nuqdo ugu weyn waa midan isbedelka cimilada adduunka ka jirto hadda saameynteeda soomaaliya laga dareemay oo aad wada ogtihiin xataa inay yani duufaano waayeyn oo la sheegay in eh, gobolada eh, bari soomaaliya ay ay kusoo wadaan tahay Waayo.
maalo dhacdooyinkaas ugu weyn marka ma jirtaa tallaabo dadku ay qaadi karaan ama maamulka ama cid kasta oo kaalin ka geysan karaysa oo ay suuragal tahay in fatahaado dadku ay ka hor tagaan maamulada soomaaliya hadda kaana qaaday eh, cilmiga iyo awooddaas iyo sahankaas ma jiro laakiin waxaa jirto ogaal in markuu roobka noocaana uu dhaco ama isbedelada cimilada maanta adduunka ka jirto wax laga sii daakaaman kara ma jirin maxaa yeelay biyahani waa biyo markii labaad ee magaalada qarqiyey Eh, biyuhuna waa laba nooc nooc waxay ka imaanayaan buuraneydaas eh, balweyne iyo qaybta labaadna waxay kasoo baxaysaa waa welihii oo dhinac soo dhinac eh, jabsaday Eh, laakiin waxaa la samayn karaa marka eh, maamulka iyo dadweynaha iskaashanaayo iyo beesha caalamka oo kaalmaysa soomaaliya in la abuuro yani system eh, lagu badbaadin karo koo ka taa in webiga ama kanaalkaas aada loo qodo oo yani eh, si fiican loo dayactiro eh, inaan dhibkaas dhicin iyo in la la dayactiro kanaalada biyaha mari jireen oo magaalada dhinaceeda mari jiray waxaa kaloo la heli karaa in buuraha biyaha kasoo ridmanaya loo bixiyo wadooyin eh, oo ka baxsan magaalada iyo waxaa kaleeto ayadana oo aan ka ah oo meesha ku jirto yani eh, dhibta la jarayo oo laftirkeeda keentay in marna roobkii uu daaho oo abaarta aanay dhamaado dadkan dhibaato badan ka gaarto marna daadadka noocaana ay saameynta ku yeeshaan taasoo la tiirinayo yani eh, baabi'inta dhirta marka ayada laftirkeedana waa qodob muhiima in la joojiyo gurista dhirta iyo nabadguurka ee deegaanka si dadkaas iyo xoolaha ay u helaan nolol aad baad umahadsan tahay maxamed iyaga kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogay ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti inoogu ahaa guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelya